muddooyinka inka dambeeya oo wasaaradda duulista iyo hawada somalilan iyo ka howlan ay tii hirgeliyoka dhismo dayacatirka iyo weliba dhamaystirka qaybo shalduban ee garoonka diyaarado ee magaalada burca iyo amaaraya hay-adda wasaaradda duulista iyo hawada somalilan iyo wafdo la dareeri weliba kormeer iyo kaseedana magaalada burca iyo oona anglijeedka safarsho iyo haayan hindhihindheenka ciidan howlo shaqo ee ku dareera garoonka diyaarado ee burca maareeyaha iyo hanukumida xubno kuwa heliyay indheindheynta dhismo ee garoonka yaa wayba ku hadaleenaasaday ee andareerta howlo shaqa ee la kadhisahaya garoonka magaalada burca halkan waxa weeye qaybtii waxyaabaha sanadkan noo hirgalabay wax ka mid ah in raadiya noo shaqaynayo oo meel kasta oo dayaarad marayso ama hargeysa ha joogto ama ha joogto ilaa geeska afrikae lagala hadli karo oo halkan maanta shaqaynayo qaybtii monterologiga ayaa iyaduna ka hirgashay oo shaqaynaysa iyo shaqaale lagu soo tababaray etoobiya dafcaddii ugu dambeysay oo saddex ka mid ay inagu jireen oo gobolka togdheer ugu jireen halkan maanta aan idinku soo dhaweynaya waxa weeye airboortkii burco ranwaygii qaybtan oo ah lix boqol oo mitir oo iminka gebagabo ku dhow oo dhammaystiranba iminka ahaa si marka la sheego taasoo baahi weyn gobolku u qabay si ay u shaqeeyaan dayaaradaha lookalka ah oo markii hore aan shaqayn jirin laakiin iminka dayaarad kasta oo marawaxad leh way iman kartaa maanta burco mid kaargoo keenaysa oo kenya ka keenta iyo mid kastoo loo kaleba maanta way shaqaynaysaa may suura gasheen in lixdaa boqoloo mitir cusub lagu daro haddii aanay hay-addu gacanta nala qabano aanay hawsha nala gelin oo lacagta ugu badanna aanay bixin iyadu waxaan kale u mahadnaqayaa shirkadda dahabshiil oo qayb weyn ka qaadatay dibudhiska qaybta lixdaa boqoloo mitir qayb laxaadla waxaa ka qaatay qurbajooga qurbajooga waxaan leeyahay lacagtii ay soo dirteen iyo maalgashiga hadee eerboorka inoo maalgelisay waa taasoo maanta waa muuqataa
mashruucan mashruuc magaaladana wax tar weyn u ah loona baahan yahay meel fiicanna shaqadu ay marayso waxaan u mahadcelinayaa maareeyaha eerboodada somalilan cumar sayid oo runtii dadaal badan muujiyey intuu joogay guud ahaan waxaan u mahadcelinayaa xukuumadda jumhuuriyadda somalilan
ugu bishaaraynaynaa guud ahaan qaranka somalilan gaar ahaan gobolka togdheer qurbajoogtiisa iyo qulquljoogtiisa in ay iman karto diyaarad kasta ama ta rakaabka ha noqoto ama ta kaargooga ha noqoto inay iman karto shaqadii ka socotayna maanta ay gebagaba ku dhowdahay
faraxsanahay in qurbajoogta iyo jaaliyadda reer somalilan dee gobolada galbeedka iyaguga jooga ayaguna ay si dhow u iman doonaan oo si fudud ay ku soo gaari doonaan soddon birir wax ka yar baan u soo soconnay marka aad iyo aad baan u maarayaha ugu mahadnaqayaa iyo iyo hay-addaba shaqadaa weyn ay qabteen aad iyo aadna u mahadsantahay aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan arko horumarkan idinku tallaabsatay hay-adda wadooy hay-adda madaarada marka dadka waxaan leeyahay isku kalsoonaada dowladdiina aamina horumarka iyo aynu ku wada shaqayno runtii oo dhabbo diyaaradeed ah oo garoonka burco u lahaa oo runtii ku fillaa weyday diyaaradaha qaar xagga dhalanka inay ka soo degaan codsigaasoo ka yimi dhammaan dadweynaha gobolka togdheer intay tahay qolqoljoogya hadday qolqoljoogtayba in garoonka burco uu helo runtii lixdaa boqolee mitir si loo dhammaystira laba kilomitir oo ah garoon carakaawo ah annagoo runtii dalabkaa ka jawaabayna hay-ad ahaan ayaannu arrintaa runtii ku dhiirannay intaa maanta aynu qabanayna mashruuca samayntiisa waxaa ku baxday lacagan ka yarin boqol iyo soddon kun oo doolar boqolkiiba toddobaatan lacagta hay-adda duulista iyo madaarada jumhuuriyadda somalilan baa bixisay inta soo hadhayna waxaa nagala qayb qaatay qurbajoogga gobolka togdheer iyo shirkadda